haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada ee heesaa waxaa sii wada jira halkan nagala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha gambaalka ugu horreeya caash haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray adeer aadan yuusuf yaasiin iyo qaali cabdulaahi jaamac aamine cabdulaahi jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed maxamuud jaamac xaashi iyo qadar axmed yaasiin cumar xaashi iyo hooyo shamis xasan xamdulle iyo faadumo cali cabdulaahi doctor faysal axmed cilmi brofesor cusmaan ciise cawaale iyo waxay yidhahdeen jenaraal cabdiraxmaan axmed xirsi iyo hodan xasan xamdulle naasir maxamed dalmar axmed maxamuud dalmar iyo kornel maxamed cumar iyo injineer maxamed axmed cilmi iyo guuleed aadan yuusuf yaasiin dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan xamda jaamac yuusuf iyo liibaan cabdi ducaale oo meherkoodu uu ka qabsooma bay yidhahdeen minneabolis dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waala eebana uu kala sii ubad qayl qaba aamin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga aan ku bilaabayana ibraahim waxa uu naga soo gaaray hooyooyin iyo waalidiin kale waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha baa layiri waan idinka guddoonnay mid la midana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah idman maxamed maxamuud saygeediiyo caruurteeda hooyo ardo cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda hooyo siraad cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda hooyo xaliimo cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda hooyo maliyuun cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda iyo abti cabdulaahi cabdi cabdille marwadiisa iyo caruurtiisa baa la yidhi iyo sidoo kale ubax cadceed cumar sahro xasan guhaad iyo sagal cabdi seed iyo samiiro cabdi seed iyo shukri yaasiin saygeeda iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yidhi khatro axmed xuseen saygeeda iyo caruurteeda iyo zaki cali iyo salmaan yacquub iyo maxamed carab iyo cabdiqani gani dhammaan reer cali cabdile reer baashi guure baa la yidhi iyo reer jaamac ashkir oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay tahniid aroos hawada u marinayaan arli baashi guure iyo cilmi jaamac ashkir oo arooskoodu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud dhanka ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arli iyo cilmi jaamac waxaan ugu ducaynaynaa in aqalgalkoodu eeba ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu horreysa caashi ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayno waa hees banaadirya ay wadajir ugu luqayaan jeri iyo luuljeelaale haye heestan waa tee nin burhaansan haye nin burhaansan maa loo bilaaba baashaal iyo buundhawo ale waa tahay waa tahay labada fanaan aan ka sugayna ibraahim wal inoogu luuqayaan heesto inoo qaada
anile parakada anile parakada da buken karai anile buken karai na bore waaye oo bilow baa kaatabiinku bayaashe adoo badisoo na bore waaye
Thank
ಅನಿಲೆ ಬರಾಕದ ಅನಿಲೆ ಬರಾಕದ ಬುಕೆ ಕರಾಯ ಅನಿಲೆ ಬುಕೆ ಕರಾಯ ಸೋಕೋದೋ ತರವಾತನ ಸೋಕೋದೋ ತರವಾತನ ಸೋಕೋದೋ ತರವಾತನ ಸೋಕೋದೋ ತರವಾತನ
you.
ಸೋಕೋ ತರವಾತನ ಸೋಕೋದೋ ತರವಾತನ kubileera dura kasaare adoo boori baatu yaale kubileera dura kasaare adoo boori baatu yaale boobilow yubeni maaskaan odo iyo biyaaloo kala baxaye boobilow yubeni maaskaan odo iyo biyaaloo kala baxaye ಅನಿಲೆ ಬರಾಕದ ಅನಿಲೆ ಬರಾಕದ ಬುಕೆ ಕರಾಯ ಅನಿಲೆ ಬುಕೆ ಕರಾಯ
waa hagaaga codadkii jeeri iyo luul jeelaan ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dambaalada caashir
dhambaalkan aan soo qabanayo waa dhambaal gaaban ma gaabna laakiin si qurux badan buu u qoran yahay marka taasaa u ekaysiinaysa in dhambaalku gaaban yahay waa tahay waxaaba ku qoran dhowr iyo labaatan qof waa tahay waxaa ugu horeysa hooye muslimo cabdiraxmaan axmed iyo hooye xabiibo cabdiraxmaan axmed hooye aamine cabdiraxmaan axmed iyo hooye bishaaro cabdiraxmaan axmed dhammaan waa hooyooyin waana ilmo cabdiraxmaan axmed iyo sidoo kale abtiyaalna way ku jiraan abti maxamed cabdiraxmaan axmed iyo abti cabdiraxmaan axmed iyo abti nuur cabdiraxmaan axmed iyo axmed cali xasan waxau ku magac dheeryahay dolar iyo hodan axmed maxamed iyo yuusuf cali xasan waxa uu isna ku magac dheeryahay dolar marka dolarkaas waa family name baan u qaatay in qoyska oo dhan ay wadaagaan maxamed deeq cabdi xasan kushug buu ku magac dheeryahay iyo axmed cabdulqaadir tukulush waa tahay iyo axmed ah, sankuus xasan iyo miski axmed muuse iyo maxamed khayre cabdiraxmaan iyo farxiyo faarax cali mugeere baa la yidhi iyo shukri faarax cali mugeere iyo xaawo luul waa xaawo luul faarax cali mugeere iyo faarax cali mugeere iyo nasro faarax cali mugeere iyagu dambayntii ibraahim xasan maxamuud ah, tutow dhammaan dadkan aan sheego dhan ibraahimna waxaa iyagoo kala jooga hargeysa boosaaso muqdisho baydhabo jannaay xudur iyo meelo kale iyo weliba norweyna qaar baa jooga waxay halkan dhambaal tahniyada oo mehera uga dirayaan doctor ibraahim cali dollar iyo asmo muuse cismaan oo meherkoodu ka dhacay gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxay leeyihiin meherkaas waxaanu ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ay kusii xigaan ubad khayr qaba oo weliba ay kusii xigaan inay noqdaan kuwa dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara aamiin waa hagaaga xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegaystayaasheenna caasho waxaan u soo qabanaynaa heesta gaaf uu ku luqayo daa'uud xanfar
daldalaalka kudkaaga iyo simahaasida baydhabarkaaga dehaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasida baydhabarkaaga ismigiyo arooskaagan degayso gabkaaga waxa caawaa ku dhacayaa ilheedi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya bal dhegayso gabkaaga waxa caawaa ku dhacayaa ilheedi kaalaydheeleeda bu fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dhabablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere ilashaan wadaagtaani elihiidi dhabu fiirso heedheheedhe dhabu fiirso dhantadiyo sacabkeeda dab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kugu dhiiri ilashaan wadaagtaani ilhiiri waxyo mushxaradooda codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani warbal kaalay kaalay dheele dhekaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeeda dab hablahadhubooda ya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani lihiili warbal kaalay kaalay dheele dhekaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeeda dhab hablahadhubooda ya dhawaaqiyo mushxaradooda
waa hagaaga heestii gaaf ayaa intaas kaga gudbaynaa iyo fanaanka daa'uud xanfar haatanna xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba xasan nuur gacal hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilocow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda saare xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa maryam muxidiin xasan iyo raxmo xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nimco xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxa ay hambali u dirayaan maryan xasan nuur iyo maxamed muuse sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin arooskiina eebbaheedan kale si ubad kheyr qaba noqda kuwii isku waara aamin ayaa leenaha anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horeeya aabe mukhtaara duxulow nuur iyo waxaa kaloo ku jirta hooyo faadumo cabdille iyo aabe maxamed cabdille iyo hooyo taliso cali iyo abti cali ibraahim maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo weriye maxamed baa la yidhi xasan maxamed waa oto dheere iyo aadan xasan maxamed iyo fartuun xasan maxamed iyo cayni xasan maxamed cabdulaahi xasan maxamed iyo habaryar sacdiya cabdille iyo cabdirasaaq mukhtaar dhuxulow iyo cabdishakuur mukhtaar dhuxulow najmo mukhtaar dhuxulow waa dhammaan ilmo mukhtaar dhuxulow xaliime iyo xabiiban ay ku jiraan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay halkan tahaniyad aroos uga dirayaan cabdikariim mukhtaar dhuxulow iyo ismahaan maxamed oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi xaafadda suuqa xoolaha waxaanan leenahay bay yidhahdeen isku waara oo ubad khayr qabar haba idin kala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin waa hagaaga sabab kale hamoodine ayaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna haye codka macaan waa hibe maxamed sama ibnuura
Sudiga
Yeah.
suntaadii habeenada waan ka seexan waayey sabab kale hamuudne iyo codkii fanaanada haybe maxamed haddaantaas kaga gudubno dhammaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray idman maxamed maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo ardo cabdi cabdille seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo siraad cabdi cabdille seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xaliimo cabdi cabdille seegeeda iyo caruurtooda iyo hooyo malyuun cabdi cabdulle seegeeda iyo caruurtooda iyo abti cabdulaahi cabdi cabdulle iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo ubax cadceed cumar wasaare xasan guhaad sagal cabdi seed samiiro cabdi seed shukri yaasiin seegeeda iyo caruurtooda iyo khatro axmed xuseen seegeeda iyo caruurtooda zaki cali salmaan yucub iyo maxamed carab iyo cabdiqani ganay dhammaan reer cali cabdulle reer baashi guuri iyo waxay yidhaahdeen reer jaamac ashkar oo ku kala nool dunida waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marayaan arli baashi guure iyo waxay yidhaahdeen cilmi jaamac ashkar oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhigo kii bashbashii barooqa ay kala kulmaan ubad qeyr qaban eebba u kala siiyo aamin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal tahniyada dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe cumar aadan maxamed iyo hooyo owliyo cali sheekh mursal iyo dhammaan ilmo cumar aadan maxamed waxaa ku jira cabdinuur cumar aadan maxamed iyo xaaskiisa faadumo aadan sugow iyo cabdikariim cumar aadan maxamed waa dhammaan ilmo cumar aadan maxamed maxamedaa ku jira cadow baa ku jira deeqa way ku jirtaa leylo dhammaantood waa ilmo cumar aadan maxamuud waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yidhi waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan musdhaf cumar aadan maxamuud iyo gaclisadiisa baa la yidhi xabiibe aadan oo ay gabadh ugu dhalatay degmada berdaale ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin gabadhaasi oo loo bixiyey sundus musdhaf cumar aadan waxaan leenahay allaha ka dhigo sundus midii anfacda dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda la yidhi anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay caasho heestaan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa heestaan kudhigeedu yahay waa jacayl aboodiya waxaa ku luqeeya cumar dhow وجعل بوديا متك إلى أروري لقيت البرحيم أسقي قرحيبي وجعل بوديا سقي قلبي وأدي الدرادة وحلي أمتي ليا وأدي الدرادة وحلي أمتي ليا Adonis. xaqliba xaynaan daray cadba waad ogsoontihay cabrisan waxdeeyo ha isiin abeese abrisan waxdeeyo حيسين أبيسي عن أدوك جوبي حيدين الآخر عن أدوك جوبي حيدين الآخر حياها للعبيد حياها للعبيد أذبوني قد كيسا عيا لي أفتوني adoriga adkaysa ayalay aftuuga
waa hagaaga heestii jacayl abuuriye ayaan intaas ku dhaafayna xaggii dhambaaladana
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya haddaan soo qabto assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay islaan kadib aa la yidhi taxniid aroosa waxaa diraya dadka kale ah xaliimo dhaqane iyo iftin dhaqane iyo hindiyo dhaqane iyo cadey cadaani maryan cadaani iyo saaxiibo kaleoo fara badan waxay dhammaantood tahniyada u dirayaan arooska iyo aroosada xareedo xasan xuseen iyo cabdulaahi macalin isaaqa nuur calaa nuur baa layidhi oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer ducada waxaa la yidhi waa caashucud waa taa arooskaasi wajeer ka dhacay gobolka waqooyi bara kenya waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay u ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa caasha ee dhegeystayaashan u haynana waa halbowlo ayaa la yidhahdaa heestan ibraahim oo dhegeystayaasha aan uga tegayno waxaana ku luuqaynaysa fanaanada ogbaad aragsan iyada ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan caasho ibraahim aadan caashucuud iyo waxaa wajirid kugu soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno haddii aa layd waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo